إله إلا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الباب الخامس في أثاث البيت baabka shanaadi wuxuu ka hadlayaa guriga alaabtiis kitaabu libaasi been laa ku soo jirnay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay jacala waa yeelay lakum idinka dadow min buyuutikum guryihiinna xaggooda sakanan baa ilaahay idinka dhigay meel aad degtaan oo aada askuntaan wajacala ilaahay waa yeelay lakum idinka oo nicmo kala ah min juludil ancaami nicmoolayda hargaheeda buyuutan guryow ilaahay idinka dhigay nicmoolayda harag haraggeeda iyo maqaarkeeda waxaa la idinka dhigay guryo oo teendho iyo bangalo iyo bahal la dhisto oo layska qaadanayo marka la safrana marka la nega yahana la dhisanayo ayaa la idinka yeela ilaa iyo hadda waayada maaragtay haraggii sidii loo isticmaalo oo sarta geela iyo maaragtay guryaha iyo lagu dhisto oo dee guri baa laydinka dhiga weeyaan xoolaha haraggooda wey tastakhifuunaha xaalaad fududaysanaysaan oo aad macnaha fuqsanaysaan yowma dacnikum guuriddiinna maalinteeda markaa guuraysaan waa harag yaroo fududoo sida teendhada a kale aa u dhisanaysidoo aad iska qaadanaysaan guri meel ka dhisan maaha iyo wa yowma iqaamatikum negaanshihiinna maalinteeda wa min aswaafihaa jacala lakum ilaahay wuxuu kaloo idinka yeelay nicmoolayda xaggeeda min aswaafihaa suufkeeda suufyaalkeeda iyo wa awbaarihaa awbaarteeda yaa oo ma garanaysaa idaha timahooda ah iyo wa ashcaarihaa timaheeda oo arigiiya ahaahan alaab baa ilaahay idinka dhigay iyo wa mataacan mataac ilaa xiinin wakti laga gaarayo waxa weeyaan xoolaha geel iyo ari iyo lo oo weliba ariga idayariyay sii kale yihiin webarki iyo suufkiioo idihiiya webarkii oo geelii timihii arigii ah waxaasoo dhan ilaahay wuxuu idinka dhiga asaasa kuwaana dardhoofinaya oo qaadaya oo waxaan haragayo lasii wado alaabtii unbaa laga soo samaynaya asaasan wa mataacan ilaa xiinin raaxayn ilaa wakti laga gaarayo idinkaa ku intifaacaya firaashye iyo dhar iyo kaba iyo waxbaa laga soo wada samaynaya wakaa haraggii weli la gadanayo la dhoofinayo lasoo farsamaynayo waay sadaqa allahu alcadiim can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebigu yaxtaajiru kii wareegsada oo soo sharta soo qoolaabta xasiiran dirin billeyli habeenkii kaasoo yusallii fiihi ama yusallii yusallii calayhi dushiisa ku tukan jira xasiirkaas wayabsudhu waana fidin jira binnahaari maalintii haddii la fidiya maxaa lagu samayn yejlisu calayhi waa ku dul fariisan jira waxa weeyaan nebigu wuxuu lahaa xasiir waa dirin caw ah ama waxaa laga sameeyey geedtimireedka laamaheeda yaxtajiruhu yaxtajiru macnaha yajcaluhu kalxujra qowlad oo kale sidii qol oo kale buu ka dhigan jira meel bahashii falagta inta saa la yidhaahdo waa meel qol sidaanoo kale ah ayaa laga samaynaya oo dhexdeeda dadgelaya maalintiina waa la fidinayaa waa lagu fariisanayaa ilaa waa dirintaas taas baa nebigu u ahaan jidha calayhi salaatu wasalaam fa jacala naasu dadkii waxay gudagaleen yathuubuuna inay noqonayaan ila nebiyi nebiga usoo noqonayaan calayhi salaatu wasalaam ama yathuubuuna jacala naasu dadkii waxay gudagaleen yathuubuuna inay qarsoomayaan ila nebi bimacnaa yathuubda waxaa loo isticmaalaa noqoshada macnaa nebigay soo aadayeen yatuubuuna waa soo aadayeen oo waa noqonayeen ila nebi bay usoo noqonayeen salaas inay salaada ku xirtaan habeennimo fa yusalluuna waa tukan jireen dadku bisalaatihi nebiga salaadiisa xataa kauruu ilaa ay ka bateen nebiga salaadiisay ku xidhan jireen ilaa dadkii tirada ka bata fa aqbala nebigii baa soo qaabilay fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow khuduu qaata min alacmaali acmaasha xaggeeda maa tudiiquuna waxaad awoodi kadhaan acmaasha ka qaata fa in allaha ilaahay laa yamallu inuu idin hawaabinayo ka noogi maayo xataa tamalluu ilaa idinku aad noogtaan in allaha laa yamallu ilaahay ma noogayada waa baabu mushaakala xataa tamalluu baa loo ekaysiinayaayo waxa weeyaan laa yamallu ilaahay idinkula mucaamaloomayo mucaamalatalmaalli mid macnaha noogsan mucaamalada oo kale xataa tamalluu ilaa idinku aad noogtaanoo bimacnaa camalkii ka tagtaan ilaahay markaynu hawaab iyo khayr idiin qoriidiin qoraya ka tegimayo ilaa aad idinku camalkii ka tagtaan wa ina axaba alacmaal acmaasha waxaa loogu kalgacal badan yahay ila allahi ilaahay xaggiisa maa daama wixii daa'imah wayn qallahaba yaraade wixii qofku joogto u haysto oo wardi joogto u ah oo cibaado joogto u ah taasaa haba yaraadee taasaa xag rabbi looga kalgacal badan yahay oo cibaado aad marar badan inta wax badan samaysa misna hadhow aa ka tegaysa waxaa ka fiican mid joogto ku ah oo raatibo ku ah rawaahu lbukhaariy waay wacanhaa caaisha qaalad waxay tihi innamaa kaana firaashu nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga firaashkiisu wuxuu ahaa alladii firaashkaasoo yanaamu caleyhi nebigu ku seexanayey aadaman ayuu ahaa nebiga firaashkiisu harag ha harag ayuu ahaa alaadam waa jildi waa iyada haddeer lagu lahaa dee xoolaha haraggoodii min juluudi lancaami waxyaalaha laynoo ka sameeyey weeyaan haraggaasuu ahaa firaashku waa lagu fadhiisan jiray waa lagu seexan jiray waxbaa lagu cuba xaashwuhu waxaa lagu cubay liifun liif ayuu ahaa laantimireed macnaha liif waxaa la yidhahdaa waa laantimireed haa marka taasaa lagu cuba xaashwuhu waxaa lagu cubay liifun liif ayuu ahaa qaab macnaha la hagaajiyey liifku weeyaanoo markaasaa la dhex gelinayaa joodari bay noqonaysaa haraggaasaa dusha laga saaraya taa ayaa lagu cuba wa canhaa kaanad waxay ti qaalad canhaa caaisho waxaa laga wariyay kaanad waxay ahayd bay tidhi ilaa guriga alaabtiisi baa laga hadlayaa wisaadatu nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga barkintiisu allatii barkintaasu yattakiu calayha oo ku dangiigsanayo min aadamin idiim xaggeed ayay ka ahayd waa haragun xashwuhaa waxaa lagu cubayna liifun liif ayou ahaa rawaahu muslimun wa abu daawuud ayaa wariyey waka marka maryo la sii saarana way lahayd can abi juxayfata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayh wasalama nebigaan u tegey walxaluwa nebigu fii qubatin xamraa qubad guduudan oo ku jiro qubadoo ka samaysan adde min aadamin harag waa idimun harag bay ka samaysanta haragga waa la isticmaali jira weeyaan wa ra'aytu bilaalan bilaal baan arkay aqada soo qaaday wudu'a nabiyi nabiga weysadiisii sala allahu calayh wasalam walxaala naasu dadku yabtadiruuna ay degdegayaan alwudu'a weysaday u kala degdegayaan dadkiioo weysada u kala degdegay qofba qof rabay weysada nebiga inuu uga hormaro sidaasaan ayaan arka macnaha nebigu markuu weysaysaa lagu soo yaaci jiray weysada nebiga weysada nebiga macnaha waxaa loogu soo yaacayaa weysada nebiga waa waa tabarug waa la barakaysan jiray nebiguna saasuu u fiirinayo indhahu ku hay waa qirayado macnaha uma diidayn ilaa nebigu wuxuu uu qiro agtiisa lagu sameeyo waa xaq fiiri hadda xadiidkan waa saxiix waa xadiid bukhaariya waman asaaba qofkii asiiba minhu weesada nebiga shay-an shay nebiga qoyaankii iyo weesadii qofkii wax ka hela tamasaxa bihi waa ku masxanay biyaha nebiga taabtay buu ku masxanayo ismarmarinaya barakaysanay waman lam yusib qofkaan asiibin shay-an shay qofkaan waxba helin akhada wuxuu ka sii qaadanayay min balali yaddi saaxibihi saaxiibkiis gacantiisa gacantaa qoyaankeeda mid isagoo qoyaanka helay buu qoyaanka kale isna ka sii qaadanay kii nebiga gaadhay oo bile gacantiisu gaadhay nebigiiba qoyaankii ka soo masaxda kaasoo ismarinaya kii aan qoyaankii nebiga helin ilaa dadku waa badan yahay dee waxa weeyaan qof qoyaankii helay buu isna kasii masaxanay xadiidkana rawaahu lbukhaariyu imaamu bukhaari baa wariyey wanasaiyu imaamu nasayina waa wariyey nebiga marka weysay saasaa fayl loogu jir waaba lagu soo kala yaacayeyba waa lagu soo kala degdegay wakaas وqاaل abu رفاacةa رadي الlaه عanه abu رفاaca wuxuu yidhi intahaytu ila النabiy nebigaan soo gaaray salى الlaه عalيه marka waysadaasaa loogu soo yaacayo dee haddii dad baan la socon oo hadda haddii la dhao sidaasaa jiri jirha waxay moodayaan in ma garanaysaa wax gaalnimo iyo balaayo in lala yimid oo kale aan war ka hayn dee diinta la soconin ama cilmi u lahayn waqaala ab ama waxay moodayaan qofkii in la caabuday oo kale lama caabudin qofki waqaala abuu rifaacata wuxuu yidhi radi allahu canhu intahaytu ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebigaan soo gaari walxaluwa nebigu yakhdubu oo khudbaynayo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah nebigu khudba u taagay rasuulka ilaahayo rajulun ana rajulun nin baan ah ninkaasoo qariibun qariiba kaasoo jaa'a yimid ninkaasoo yasalu weydiinaya can diinihi diintiisu wax kaa weydiinaya laa yadriihi garanow maayo diintu waxay tahay khudbaana nebigu u taagan yahay diini waxay tahay garan maayo diintan wax kaa weydiinay adoo khudbo ku jira haddii arkaanu islaamka iyo tawxiidka iyo loo baahdo sidaa yeeli lahayd weeyaan fa aqbala nebiyu nebigiibaa qaabilay ninkii sal alla alay slam wa taraka nebigu waa iskaga tegay khudbata khudbadiis xata intahaa ilaahu nebigu gaaray ilaya aniga anaa nebigii soo gaaraybi wa ataa bikursiyin kursi buu la yimid kursigaasoo qawaa'imuhu addimadiisu min xadiidin bir ay ka samaysan yihiin waxuu dhulka ku hayo fajalasa calayhi nebigu kursigii uu ku fadhiistay kuraasta in la isticmaali karo oo kursi lagu fadhiisan karo baa macnaha lagu sheegaya wa jacala wuxuu gudagelay nebigu yucallimunii inuu ibarayo mimaa kii xaggii callamahullah ilaahay hadda baray wixii ilaahay baray nebiga ayuu wax iga bareeyey uma ataa wuxuu tegay nebigu khudbatahu khudbadiisiba u tegey faatamahaa nebigu waa taam yeelay markaasaa khudbadii la dhammaystir ilaa arrin weyn oo waajiba baa meesha timidi nin yidhi diintii kaba kama garanayo ayaa meeshii soo isaagay rawahu nasaayi can jaabirin waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi firaashun joodari lirajulin ninkaa leh wa firaashun joodari kalena liimra'atii xaaskiisaa leh wa haalisu joodari saddexaadna lidayfi martidaa leh wa raabicu joodari afraad haddii meesha la keeno lishaydaani shaydaan baa iska leh rawaahu muslim wa abu daawud saddex joodari oo labada isqabta iyo mid martida loogu talagalay wixii ziyaado ka ah joodaryaal meel iska yaallo oo maalaayacni ah kuwa kaas kaa afraad dee shaydaankaa iska leh wixii macnaha baahida ka badan shaydaankaa iska leh alaab haddaa iska dhigatid intaanu fadhiya intaanu alaab weligeed aan la isticmaalayn oo maaragta dee waa waa xaraga iyo faasheertan iyo israaf iyo shaydaan xoolihii weeyaan a alaab shaydaan baa la yidhahdaa faa'ido ma leh marka hadday xataa iyagu mid kale u baahdaanoo carruur iyo wax ugu baahdaan dee waa loo ogolaya laakiin waxaan loo baahnayn lama raba in la gato wa canhu qaala wuxuu yidhi lamaa tasawajtu haddaan guursaday waa jaabire qaala liya nebiyu nebiga igu yidhi sala allahu calayh wasalam attakhadta ma yeelatay an maadan roog war roog ma samaysatay baa lihi roog ha an maadan roogag roogag ma samaysatay roog waa bahal faraq lahoo maaragtay wabar iyo dhowrrogaraa mooda inuu ka samaysan yahay nebiga xilligiisana cidhiiri bay ahaayeenoo aad baa loo jeclaa waagii dambe oo waddamo badan la furtay bay tiradii ka bateen markaasaa qultu waxaan idhi nebiga wa annaa xaggeebow lanaa nooga ahaanayaa an maadun roogag nebi allo waa ujeedtaasaan ku nool nahaye xaggee roogag laga helaya qaala wuxuu yidhi amaa innahaa iyadu ama inahaa qise satakunu roogag waa ahaan doona roogag baa gadaal adduunka ka imaan doona hadda hadday yar yihiin qaala jaabir baa wuxuu yidhi waa dambe wa cinda mra'atii islaantayda agteeda namadun roog baah fa ana anugu aquulu waxaan ku dhahaa naxiihi iga dheere cani xaggayga iga fogay roogga ma rabe wa taquulu iyana waxay dhahdaa qad qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sal alay slam innahaa qise satakunu waa ahaan doonta dee nebigu inooma diidine waa la gaari doonaayo waa ahaan doontaabaa nebigu yidhi ee nebiga iska daa waa kaasdhi male anna waxaan leeyahay waxaan waa qalab lagu raaxayso roogagani waxaan iga dheere markaase iyana waxay dhahdaa buu yidhi nebigu sotou yidhi waa ahaan doontaa waa la heli doonaa saas usoo xujaysan jir usoo deliishan jir can zayd bni khaalidin can abi طalxata radi allahu canha can nabiyi sala allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu laa tadkhulu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma gasho beytan guri gurigaasoo fiihi dhexdiisa kelbun ay yahay walaa tamaahiilu sawira ay yihiin suurooyin waxyaala masawira ay yaallaan kaas malaa'igtu ma timaado qaala zaydun baa wuxuu yidhi radia allahu canhu faataytu caa'ishata baan u tegey fasa'altuhaa waan weydiiyey can haadaa kaa xaggiisa ayaan wax ka weydiiyey tamaaiil waa sawiro weeyaan iiga warran baa idha arrintan faqaala waxay tidhi saw xadiidkum waa idinka warrami doonaa bimaa facala nebiyu nebigu wuxuu sameeyey sala allahu calayh wasalam innahu nebigu kharaja waa baxay macnaha xadiidkan iyo sababtan waa maxay baan idhi innahu nebigu kharaja waa baxay fii khasaatii duulaankiisa fa akhadatu waxaan soo qaat ayay tihi caaisho namadan buste roog iyo buste iyo labada waa layska dhacay waa bahal faraq leh fasatartu waxaan ku asturay namadkii cala albaabi albaabka baan daah uga dhigta falamaa qadima hadduu nebigu soo galay oo fara'aha u arkaan namadda namadkii ama bustadha ama roog dhaho carabtu waxaan ka gartay alkaraahiyata nicitaan fii wejhi nebiga wejigiisaan ka gartay wejiga nebiga waxaan ka akhrisay inuu diidan yahay marada aan albaabka bustaha aan ku daahay fa jabadahu jabada jabadahu nebigu waa soo waa soo macnaha siibay waa soo jiiday jabada waa soo jiiday hu oo namadkii ah fahatakahu nebigu waa burburiyey hataka hatakahu nebigu waa burburiyey wa qaala wuxuu yidhi in allaha ilaahay lam yamurnaa nama amrin an naksuwa inaan u labisno alxijaarata dhagaxda iyo wadiina dhoobada derbigan amaryaha ku xidhay waa maxay ilaahay nama amrin dhagaxda iyo dhoobooyinka inaan dhar u gelinno dee derbi daah laga lulay dee soo dhar iyo lebisu maadan gadin haa ilaahay nama amrin dhagax iyo dhoobo inaan u labisno dhar siinno guryaha derbiyada macnaa dharka loogu wada xidhayo oo kale weeyaan qaalad waxay tidhi caaisho faqadacnaa waan googoynay minhu namadkii wisaadatayni laba barkimood anaa gooyi weynaa meesha ku xidhnaa busihii weynaa laba barkimood baan ka dhigan ilaa derbigu waa loo diiday waxash waxashow tuhumaa waxaan ku cubay liifan liif laba bustaa inta u kala gooyey laba barkimood baan leeyahay baa gudaha waxaa loo geliyey liif laantimireedyadaas falam yacib ma ceebay nebigu daalika arrinka calaya dusheeda iguma ceebayno bustana lama ogola barkinna lama ogola ima dhihin rawaahuma muslimun wa abu daawuuda watirmidiy waxa weeyaan marka xadiidkaani hatakahu bimacnaa waa googooyey oo waa jeexjeexay weeyaan laba barkimood baa laga dhigay nebigu markaa ma inkirin inkiridda laakiin ou inkiray nebigu derbi in dhar loo xidho weliba hadduu sawira leeyahay ka sii xun waa karaahiyo nebiga munaasab marka uma ahayn gurigiisi waxaa adduunyada iyo waxaa lama rabin keliya waxaa la leeyahay hadda meesha un haddaysan sawiro lahayn loona baahdo haddii dariishadda iyo dariishadaha iyo albaabka iyo meelaha lagu aadiyo oo manaafidda ayoo furfuran oo qabowgu ka imaanayo ama dhaxantiiyo dabayshu ka imaanayaan meelahaas iyada waa layska soo reebaa baa leeyahy laakiin derbiyadaan hadba dhar loo gelinayo kuwaa lama rabo can mucaawiyata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu yidhi laa tarkabuu ha fuulinina alkhaza xariirta wala nimaara shabeelka labadaa iska ilaa alkhaza waa xariir oo intaad macnaha awrta iyo fardaha iyo markaa fuulaysaan kooraha ha ka dhigannina oo ha ku dul fadhiisannina waay waxaa kaloo iska ilaalinaysaan waxaa la yidhaha annimaar waa shabeellada waa xayawaan isgoglasho badan oo haraggiisa caddaan iyo madow iskugu dhex jiro oo in haraggiisa macnaha wax lagu dul fuulo ama firaash laga dhigto ama isaga la koro lama ogola cajamiga aada u jecel dadkaan carabta ahayn bahalladoo dhanba waaba sida baa lagu leeyahy can mucaawiyata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala ne wuxuu yidhi laa tarkabu lkhaza wala nimaara wa fii riwaaya laa tasxabu lmalaa'ikatu malaa'igtu lama saaxiibto rufqatan ama rifqatan rifqo iyo koox jameecaad fiihaa dhexdeeda rifqadaasoo fiihaa dhexdeeda jildu namirin shabeel haragii yahay qolo shabeel haragiis wadata yaa qoladaas lama ay saaxiibto malaa'igta ilaahay rawaahuma abu daawuud oo tirmidi wa mara cala nabiy nabiga waxaa soo maray sala allahu calayhi wasalam rijaalun rag raggaasoo min qurayshin reer quraysheeda kuwaasoo yajuruuna jiidaya shaata neef ariyo lahum iyagoo u sugnaatay kalximaari sida dameerkii oo kale ayay u jiidaya faqaala qaala rasuulullaahi baa markaa wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam low akhadatum haddaad qaadan lahaydeen ihaaba ihaabahaa haraggeeda baa idiin ficnaan lahayd waa neef baktiyey qaaluu waxay dhaheen innahaa iyadu maytatun waa bakti qaala wuxuu yidhi nabigu yudahiruhaa waxaa dahiraya almaau biyaha iyo walqaradu wax geedka qaradka la yidhaahdo geedkaasaa dahiraya rawaahu abu daawuud wanasay alqarad famaru shajarin waa geed mirihiis mir mir miro geed weeye yudbaqu bihi waxaa lagu megdiyaa hargaha waa kulayl baa ku jira xoogaa kulaylo leeyahay waxay dhahaan geedkan maraaga oo kale iyo ayaa macnaha miraha noocaas oo kale waxyaala noocaas inta laga soo guro ayaa saa loogu loogu waxeeyaa macnaha marka geedkaasoo kale qaradka la yidhaahdo iyo biyaha laysku darayaa haragga waa la dabqinayaa bacda dabqi ayaa la marinaya lagu daahirinayaa biyaha waata nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga ilaahay baa tegey fii qaswati tabuka calaa beytin guribuu nebigu ku dul yimi faidan guriga dhexdiisa qirbatun qarbad baa ah qarbadaasoo mucallaqatun meel la soo suray fasa'alalmaa nebi biyo weydiiso wuxuu yidhi warbiyaysiiye faqaala waa dhahan yaa rasuula allah innahaa maytatun haragga meesha suranoo biyuhu ku jiraan waa bakti neef baktiye baa macnaha haragga waaga hore laga sameeyey qaala wuxuu yidhi dibaaquhaa megdinteeda ayaa duhuuruhaa dahaaradeeda ah daahir weeyaan hadda haddii la megdiyey daahir bay noqotay rawaahu abu daawud nasayi wa lafdu nasayi lafdigiisu wuxuu ahaa daca nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa u yeedhay fii qaswati tabuka duulaankii tabuka bimaa'in biyo min cindi imra'atin buuna uga yeedhay islaan agteed qaala waxay tidhi islaantii maa cindii agtayda ma aha ilaa fii qirbatin qarbad qarbadaasoo lii aniga ii ahaatay qarbadaasoo maytatin bakti xaggeed ka ahaatay neef baktii laga saaray biyo ku jira waxaan ahayn ma hayo qaala wuxuu yidhi nebigu alaysa ma uusan ahayn sha'nigu qad dabaqtiiha gabar yahay mid megdisay mayaadan ahayn qaala waxay tidhi balaa inaanan megdin iska daya waa megdi qaala wuxuu yidhi fa ina dibaaqahaa daba megdinteedu dakaatuha gawraceeda weeyaan haa gawraceeda weeyaan gawraceeda weeyaan marka waxaa la yidhi shay kulul sida geedka qaradka la yidhahdo hadda maraagaasaan sheegin oo kale iyo haddii lagu waxeeyo shayga daahir buu iska noqonaya iyo biyaha kabaa lagu daro biyo iyo wax kaloo qayan iyo wixii la doono in la guglado iyo giddi waa la ogolya marka fa ina dibaaqahaa dakaatuha gowrac waxaa u awn magdintaas mar haddii la magdiye bis weeyaan qaala abu daawuud baa yidhi waa sheekhi sunanka lahaa aljildu idaa lam yudbaq haddaan la megdin yusamaa waxaa lagu magacaaba ihaaba ihaab ihaab waidaa faidaa dubiqa haddii la megdiyana sumiya waxaa lagu magacaabaa shanan iyo waqirbatan iyo haa sibraar qarbadi shan haraggaa weyn oo baaliga ayaa shani la yidhahdaa waxaasaa lagu magacaaba ataswiiru wax sawiriddu xaraamun weeyaan wayamnacu almalaa'ikata malaa'igtana waa mancinaya malaa'igtu imaan mayaan can ibni cabaasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi man sawara suuratan sawir qofkii sawira fi dunyaa adduunyada muuqaal samey kullifa waa la mashaqayn yowma alqiyaamati an yanfuqa inuu ku afuufaa lagu mashaqaynayaa fiiha suurada dhexdeeda arruuxa naf nafgeli walaysa haddamana aha binaafiqin mid wax ku afuufaya rawaahu alkhamsatu ila abaa daawuud waxu ku afuufayana ma jiro waxa ku afuufayana haba yaraati ma jirto ilaa naf ma u heli karay marka haddau heli tawxiid lahaana waa in muddo dheer la cadaabo haddau gaal ahaana waa inuu weligii ku jiraba وqاaل أbو زuرcةa رaضي الله عanهu dkltu waxaan soo galay mعa أbي هurayرa أbي هurayre mciisan waxaan galnay fii daari marwan ninkii marwan la dhihi jiray gurigiis fara'aa abaa hurayra ku arkay fiiha daartaas tasaawiira sawiro faqaala wuxuu yidhi samictu nabiya baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay qaala allahu caza wajal waman adlamu yaa ka dulmi badan miman duul dahaba doonay ama tegey yakhluqu xaaloo abuurayo khalqan abuur abuurkaasoo ka khalqii abuurkayga oo kale ah qof abuuraya waxaan abuuray oo kale yaa ka dulmi badan falyakhluquu bal ha abuureen kuwa wax sawiraa daratan xabad dhurcasaah aw liyakhluquu ha abuureen xabatan xabad raashina aw liyakhluquu ha abuureen shaaciratan xabad heeda rawaahu sheekhaan waxba ay abuuri karaan male ilaahay keliya wax abuuri kara marka waa iyaga sawira iyo wax waxaynaye raashinna dadka uma soo saari karaan iyo dunyada waxa weeyaan waxay abuureenna oo sawireenna naf ma gelin karaan mar haddaadan naf gelin karin maxaaba wax la soo sawiraysaaba waqaalat caaishatu waxay tidhi radia allaahu canha dakala calaya waxaa ii soo galay rasuulullaahi baa iisoo galay sal l sl walxal qad satartu aan asturay sahwatan daaqad daaqadaasoo lii aniga ii ahaatay biqiraamin daah daaqadaan lahayoo gurigu lahaa ayaan daah ku xidhayt fiihi daaha dhexdiisana tamaasiilu suurooyin ba ahaa sawirow laha falamaa ra'ahu nebigu hadduu arkay hataka waa jexjex wa talawana wejhu nebigu wejigiisuna waa midoob waa doorsooma wa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu ashaddu nnaasi dadka kan ugu daran cadaaban cadaab cinda allah ilaahay agtiis yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada aladiina kuwa weeyaan yudaahuuna macnaha shabahaya bikhalqi illaah ilaahay khalqiisa wax ku shabahaya yudaahuuna bikhalqi illaah ilaahay khalqiisa wax ku shabahaya qaalat caaishatu waxay tidhi faqadacnaahu waan googoynay daahi wajacalnaa minhu waxaan ka yeelannay wisaadatan barkin oo wisaadatayn ama laba barkimood ayaannu ka samaysannay dii dhulka la dhigaya marka waxa sawir kaleo lagu joogsanayo lagu seexanayo madaxa la saarayo markaas de waayahaanay u tahay bes weeyaan wa canhaa qaalat waxay tihi qadima nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigaa ka soo galay min safari walxal qad satartu aanu sare calaa baabi albaabkayga durnuukan daah daah baan albaabka ku asr fiihi daaha dhexdiisa alkhaylu fardaa ku sawirna fardahayo fardahaasoo dawaatu lajnixati garbale faras garbale mayaa jira farda garbale ayaan daaha ku sawiran fa amaranii nebigu wuu i amray waagaasna sheekadaasoo socotay fardihii nebi sulaymaan iyo fardaha waxaale baa la dhihi jira waa y amray nebigu inaan meesha ka siibo fanasactu waa ka siibay rawaahuma sheekhaan wanasa-iyu marka farda iyo sawiro iyo waxaas xayawaan wax lagu sawiray in guriga lagu dhegdhegsada maaha wa jaa rajulun nin baa yimid ila bni cabbaas ayuu u yimid radia allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi in anigu sawiru waa sawiraa haadihi suwara sawiradan faaftinii fiihaa ii jawaab ibnu cabbaasow jawaabigaas faqaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu cabbaas ninkii idnu minii warbal iisoo dhowow fadanaa ninkii waa usoo dhowaaday minhu ibnu cabbaas uma acaadaha waa ku celiyey iisoo dhowow ri'a soo durug fadanaa minhu waa usoo dhowaad fawadaca yadow gacantiibu wuxuu ka dejiyey calaa ra'si madax kii wax sawiri jiray madaxuu ibnu cabbaas gacanta ka saar faqaala wuxuu yidhi unabi'uka waan kuu warrami bimaa baan kuu sheegayaa samictu aan maqlay samictu rasuul allahi nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay kullu musawirin mid wax sawira dhammaantiis fi naari buu ahaad yujcalu lahu waxaa loo yeelayaa bikulli suuratin sawir kasta sawirkaasoo sawarahaa uu sawiray nafsu naf baa loo yeelaya fatucadibhu naftaasaa cadaabaysa fii jahannama ayay ku cadaabaysaa wax allaala intaa cid sawirdhaa naf loo soo gelinaya iyagiyo wada nafle baa lagu dhahayaa adigu jahannama wakaase idinku cadaaba ha ka goosabaale kuwii isagu soo sawiray waa lagu mashaqaynaya sida laleeya nafna kuwa afuufaa la dhahaya wixii aan naf lahayn marka waa la sawiri karaa waa tana wa qaala ninkii wuxuu yidhi wa qaala ma ibnu cabbaas wuxuu yidhi in kunta haddaad niyahu tahay laabudda mid lagama maarmaan laabudda lagama maarmaan faacilan mid falay mid loo hortilay aan laga maarmayn inuu sameeyo kollayba haddaad wax sawiraysid fasnaci shajara geedaha samee sawir iyo wamaa shay laa nafsa lahu naf aan lahayn rawaahu muslim waxaan naf lahayn sawiro geedaha iyo beeraha iyo waxaas ka sawiro taasaa lagu ogolya buuraha iyo webiyaasha iyo waxaasaa la sawiranaya can busr bni saciidi can zayd bni khaalidi can abi طalxa radia allahu canhu can nabiy sal اla alay slm qaala wuxu ina almalaa'ikata malaa'igtu laa tadkhulu ma gasho baytan guri gurigaasoo fiihi dhexdiisa asuwaru sawira leh qaala busrun baa yidhi uma shtakaa zayd zayd waa xanuunsada fadcudnaahu waa soo booqan faidan waaba isagoo calaa baabi albaabkiisa sidrun daah uu yahay daarka daahaasoo fiihi dhexdiisa suwarun sawira leh waana ninkii adarlaa guri sawirale malaa'igtu ma gasho faqultu licubaydillaahi waxaan ku idhi nin la yidhaahdo cubaydillaahigaasi wuxuu ahaa rabiibi maymuuna gabadha maymuuno la yidhaaha rabiibkeedii maymuunadii iyana zawjinna u yahay nebiga xaaskiisa sal allau alay slam gabadhaasoo macnaha rabiib u ahaayo iyadaa wadatay waay waxaan ku idhi cubaydillaahigaas alam yukhbirnaa miyuusan noo sheegin zaydun zayd canisuwari sawirada mayuusan warayna ka siiyey yowmal awali maalintii hore maalin hore sotow sawirada warayna ka siiyey oo yidhi lama ogola fa qaala cubaydullaahi bay alam tasmacu mayaadan maqlayn xiina qaala markuu yidhi ilaa raqman bar mooyaane ama macnaha xariiq ama xariijin raqmigaasoo fii sawbin mara dhexdeeda ahaaday rawahu alhamsa war markau ilaa raqman soo reebay mawaadan ogey haddii marada bar yar ama daliil ay ku taallo waa la iska ogolya markaa dhibaato male weeyaan taa waa la iska ogolya xariigta loo soo fasaxay ka mid noqoto macnaha وqاaلت cاaشhaةu waxay ti radي الlahu canهa waacada rasuul الlahi sal ly sl nabig ilahi baa la ballamay jibriil waacada rasuulalahi rasuulka ilaahi waxaa la ballamay sal ه alay slm jibriilu jibriil baa la ballamay ballanta jibriil baa dhigay calayhi الsalaam fii saacatin saacad ba la ballama saacadaasoo yaأtiihi ou imaanaya jibriil fiiha saacadda dhexdeed fa jaaءat waxaa timid tilka saacatu saacaddii baa gaadhay walxal lam yأti jibriil ma usan imaan wa fii yaddi nebiga gacantiisana casanul baa ahayd fa alqaha nebigu u shiiba tuur wa qaala wuxuu yidhi maa yukhlifu allaahu ilaahay kama guub yeelo wacdahu yaboohiis walaa rusuluu rusushiishuna ma guub yeesho kama baxdo ee waa maxay xaalkaani maxaa ku dhacay jibriil rususha ilaahay daqiiqad ma dibdhacaane wallaahi faidan isla markaas jarwun ama jurwun jurwu kalbin ay dhash waaba isagoo taxta sariiri nebiga sariirtiisa hoosteeda ey yaroo dhal aan loo jeedin baa sariirta nebiga hoosta kaga jiray fa qaala wuxuu yidhi nebigu yaa caaisha mataa dakala goormau soo kalay haadalkelbu eygaan huna halkan fa qaala waxay tihi wallaahi ma adaraytu ma ogeyn fa amara waa amray nebigu bihi eygii in la saaro fa ukhrija waa la saaray zaada fii riwaaya uma akhada maan biyow soo qaato fa nadaxa wuxuu ku rusheeyey makaanahu booskiisa meeshii aygu joogay baa biyihii la marmari fa jaaءa jibriil baa yimi faqaala sal lla alay sl nabig ilaahi wuxuu yidhi waacadtanii waad waa ila ballantay jibriilow fajalastu waan fadhiisa laka dartaa baan halkaa u fadhiisa falam ta'tii maadan imaan faqaala wuxuu yidhi jibriil manacanii waxa y diiday alkalbu eyga iga manciyey alladii eygaasoo kaanaha fii beytika gurigaada ayaa ii diiday inaan soo galo maxaa yeeley ina annagu laa nadkhulu ma galna beytan guri gurigaasoo fiihi dhexdiisa kalbun ayo uu joogo walaa suuratun sawirna u yeel rawaad alaad meelaha noocaasoo kalea wuxuu yidhi anaa haddaan malaa'igta nahay maba soo galnaba saasoo warbixintaas ayuu dhiibay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi istaadana jibriil baa idan dalbay calayhi salaam cala nabiy buu ka idan dalbay faqaala naba yar udkhul soo gal jibriilow faqaala wuxuu yidhi kayfa adkhulu see baan u soo gelaya walcal fii beytika gurigaada sitrun asturow yaal asturkaasoo fiihi dhexdiisa tasaawiru sawira leh fa imma an tuqadaca inaad goysid ru'uusunaa madaxyadayada inaad goysid ow tajcalaa inaad noo yeeshid sabaadan sabaad inaad noo yeeshid taasoo yuuda-u lagu istaago wax ka dhexeeya ma leh astur sawiralaa gurigaada yeel ama gogoyo asturka sawirada madaxa ku yaalla madaxa ka go ama bisaad noo samee waa gogol yuuda-u lagu istaago fa innaa maxaa yeele annagu maashalla malaa'ikati baan u jeedaaye oo khasisaayaaye yaa laa nadkhulu beytan guri ma galno gurigaasoo fiihi dhexdiisa tasaawiru sawira yihiin guri sawira lama rawaahu nasawi wa saaxiba saasuu yidhi jibriil marka sawirada sawiradooda hore wataas haddii waxaa laleeyaha la kaydinayo oo la rabo guriga in la iska dhigto sawiro waaweyn iyo boombane boombale iyo balaayinka hadday yihiin waa xaraam hadday mid naaqisa tahay oo sida ay tahay samarna ku noolaan karin wax madax laga gooyay iyo wixii la mida markaa xaaraan maaha haddii sawiradaasi macnaha naqshi iyo macnaha farshaxankii dawladda ay leeyihiin waa la fiirinaya waa la kala eegaya sawirka waaweyn marna lama ogolo si aan qofku ku noolaan lahayn hadduu u sawiran yahay dhib ma laha can abi hurayrata radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi istaadana jibriil baa idan dalbay calayhi salaam cala nabiyi buu ka idan dalbay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigu idkhul sooga kaaba akri sooma وإنا معشر لا ندخل بيتا فيه تصاوير رواه نسوي صاحبه وقال عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهين يتركك كغتك في بيتي قريسة شيئا شيئا شيئا في دحيسة تصاليب أيهن صوره التصاليب واسكا تصاويرهم ilaa hadduu yaallaba naqadahu waa burin jire waa burburin jire rawahu lbukhaariy wa abu daawud wallahu aclam tasaaliib bimaanaa tasaawir weeyaan naqadahu mazaqahu wa kasarahu waa jexjeexi jire waana jejebin jire waxa weeyaan calaa kullin xayawaan noole in la sawiro waa xaraam walow naqsh iyo ha ahaado farshaxan hal lug ka mid a hal cadow ka mid a xataa ma sawirkan abuurka ilahay baa shabaas laakiin waxaan noolo ahayn waa sawiri ka dhaadhi ma leh haysashada ka waran dambe sawirku hadduu sawir jir la yahay oo mujasama waa xaaraam hadduu naaqis yahay xaqaab uusan ku noolaan karin laga dhigana xaaraan maa haysashada dambe hadduu naqshi yahay xarxardhid waa iska bannaantahay waana karaahiyo waay wa hada kulluhu fii kayri lucbati aladfaal lucbat aladfaal ba ha la yidhahdo caruusaday waxaa la yidhahdo gabdhaha loogu talagalay wixii aan ahayn weeyaan amaa hiya iyada fa jaa'izatun walow mujasama kaamila iyada waa la ogolya qof gabdho yaryar iyo waxbaa loo ekeysinaya saasaa loo looga hadlo macnaha sidaas ayaa looga hadlo marka kaydaysigaas iyo sawiridaa hore iyo waxaasoo dhan ba in la iska daayo iyo sawiradaan iyo waxan ayaa fiican bogaa hore meesha ku dambaysaoo lambar afar wuxuu yidhi ilaa raqman meeshaan soo marayna fii thawbin fiihi fabihi ama fafihi ama fabihi jawaazu raqmi alxayawaan fi thawb xayawaan bartiis in lagu sawiri karo marada wa yuqaasu calayhi waxaa looga qiyaasanayaa asuura alphotografia a photography waxa la yidhaha midaan kaamarooyinka sawir kaamara lagu qaaday idaa kaanat lixaaja haddii dan dan haddii loo loo ay ay keentay waa bilawla isaga weeya fa inaha laysa fi thawb kaas isagoo aan maradii kii marada ku yaallaa la fasaxay kaasna waa laisku ogolyahay sababta waxay leeyihin qofka hooskiisii oo la qabtay muuqaalkiisa hooskiisi weeyaane xaqiiqadii qofka waxaani maaha khaatimatun khatamana allahu bilkhayri yustaxabu waxaa la suneeyey adibu dib wax udgoon waa sun can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu anahu anas kaana wuxuu ahaa laa yarudu kaan radin adiba waxa udgoon ma celin jirin wayascumu wuxuuna sheegan jiray ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana inuu ahaan jiray laa yaradu diiba diibka kaan radin waxa udgoon nebigu ma celin jirin ma diiri jirin rawa alhamsi fii riwaaya man curida caleyhi qofkii loo soo bandhigo diiban diib falaa yaruduhu yousan celin fa inahu diibku dayiburiixi horta urtiisu waa waa wanaagsanta waa udgoonya tan labaadna khafiifulmaxmili xambaarkiisuna waa fududiya culays kugu kordhin maayo haddaa barfuun iyo cadar ismarisid culays meesha ma yaallo weeyaan waana udgoonya wltirmidiyi alaaatun saddex laa turadu lama celiyo lama diido alwasaa'idu barkimaha wadiibu diibka iyo udgoonka walabanu caanaha saddexda haddii laguu soo taago anaa lama diido weeyaan waxa udgoona marka waa noocyo badan yihiin noocyo badan ayaa jira wacanhu qaala wuxuu yihi kaana linabiyi waxa u ahaa sala allahu alayhi wasalama sukkatun weel taasoo yatadayabu minhaa xaggeeda ou ka macnaha iska diibeeyo yatadayabu iska diibayn jiray minhaa xaggeeda rawah abu daawuud udgoon baa ugu jira nabiga udgoonkaasu ka marsan jira wa qaala caaishatu radia allahu canha dayabtu rasuulalahi baan u diibeeyey sala allahu alay wasalam biyadii gacantayda bidariirati nooca dariirada la yidhahdaa nebiga mariyey fii xajati lwadaaci sagootiga xajkiisa lilxilli xalaalowgii markuu xalaaloobay waa u mariyey walixraami ixraamka markuu rabay inuu xirtana iyadana waa u mariyey cinda taxalulihi lilxilli waa markuu xalaalooba xajkii dhammaystay waxa weeyaan iyo qabla alixraam intuusan xiran inuu qofku jirkiisa udgoon mariyo maryaha laftooda waa la sheegay laakiin maryaha khilaaf badan baa ku jira inaan la marin baa fiican udgoonkii baa lasii joogaye wa canhaa qaalad waxay tiri kuntu waxaan aha udayibu nabiya sala allahu alay sl nabiga tii u diibaysa cinda ixraamihi markuu xiranayo agteeda biadyabi ma ajidu waxaan helayo waxa ugu udgoon ayaan nabiga u marin jiray rawaahuma waxaa wariyey sheekhaani ayaa wariyey wacanha qaala waxay tiri kuntu waxaana udayibu nabiya sala allahu alay wasalam nebiga ayaan u diibayn jiray biadyabi maa najidu waxaan helayna waxa ugu wanaagga badan xataa ajida ilaa aan helo wabiisa diibi diibka bilicdiisa fii ra'si madaxiisa iyo walixyati garkiisa rawahu alhamsa wiriq wiriqda ama bilicda diibka madaxa nebiga oo katimuhud ay kala rogan yihiin ayaa jirkiisa laga arkay iyo macnaha garkiisa ayay ka muuqanayeen sidaa weeye can abi muusa radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu ida stadarat ilmar'atu islaantu markay cadarsato oo fa marad cala alqowmi qola soo madho rag meel joog maxay u soo madhay liyajiduu raggu inay helaan riixahaa iyadaa urteeda waxay soo marsatay in raggu uriyaan oo sanka lasii raacaan fa hiya islaantaasi kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaa weeyaan waa la caay wa qaala nebigu wuxuu yidhi weliba qowlan shadiidan hadal daran ayaa nebigu yidhi rawaa asxaabu sunna kadaa wa kadaa waxaa la yidhi fa hiya kadaa wa kadaa ay zaaniya weeyaan gabadhaasi waa zaaniyo gabdhaha jirkooda ka ganacsada weeyaan balaayo weeye wey wa qaala rasuul lahi sal ly sl nabig wuxuu yidhi idaa shahidad ixdaakunna middiin hadday macnaha xaadidho alcishaa cishaa gabdhaha mid ka mid a hadday cishaha rabto inay la tukato ragga falaa tamasa diiban udgoon inaysan soo taabanin rawaahu nasaaiy wa abu daawuud udgoona iska ilaalisa wey weliba salaa marna lama ogola laakiin cishuhu waa kasii daranya hameen ilaa weeyaan hameenku waa fitanta wow makaanu malowya markay baxaysa iyo waxa inay marsato lama ogola gurigeeda iyadoo joogta cadar udgoon hadday isticmaasho dhib ma leh midda kale dumarka waxaa la rabaa inay isticmaalaan udgoonka waxa midabka leh inay isticmaalaan laakiin aan urta lahayn geeda waxa layaalaha laismarshay iyo xiniyada iyo waxyaalahaas ragguna inay isticmaalaan waxa urta leh laakiin aan midabka lahayn haddayse hadda iyadu gurigeedaba joogta wixii udgoonka lahaa laftiisa isticmaasho looma hayso weeyaan kiyasa la soo bixi can amaar ibni yaasirin radia allahu canhu can nabiy sal ly slm qaala wuxuu yidhi nabigu alaaatun saddex laa taqrabuhum lmalaa'ikatu malaa'igtu ma soo dhowaato jiifatu lkaafiri gaalka baktigiisa meydkiisa haddau dhinto waalmutadammiq iyo midka isku dharoobay yaa bilkhaluuqi nooca khaluuq la yidhaahdo udug waxyaalaha udgoon lamisa nooc ka mida khaluuqa nooqle waa nooc zacfaraan iyo waxyaalaha la iskaga dar guduud iyo waxa lama ogolo la waa noocii dumarka loogu talagalay kan saddexaadna waaljunuba junubkii weeyaan ilaa an yatawada inuu weysaysa mooyaan rawaa abu daawuud qofka junubkaa oo waawa isagoo biyihii heli karaan qubaysanaynin malaa'igtu usoo dhowaan mayso ilaahu macnaha ka dahaaro qaadanayo ama ka weesaysanayo marka inuu haddii bay qubaysta inay fiican tahay loo sheegaya wa absara nabiyu nabiga arkay sala alla alay slm rajulan nin bu arkay ninkaasoo mutakhalliqan isdiibeeyey nooca mut nooca macnaha khaluuqa la yidhaha khaluuq ayuu isku macnaha marsaday tadayib isku diibeey qaala wuxuu yidhi nabigu idhabara tago faqsilu iska soo mayr uma iqsilu mar labaad iska soo mayr uma laa uma laa tacud hana ku noqon mar dambe mar dambe ha ku noqon can cimraan bni xusaynin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya nabiyu sal alla alay sl nabi ilaahi wuxuu igu yidhi ina khayra diibi rajuli ninka udugiisa kan ugu khayr badan maa dahara riixu urtiisu waxay daahirta weeyaan wa khafiya lownu midabkiisuna aw ma garanaysaa qarsoomo wa khayra diibi nisaa'i dumarka udugooda waxaa ugu khayr badanna maa dahara lownuhu midabkiisu waxu daahira weeyaan midabkii baa ka muuqda wa khafiya riixu urtiisuna ay qarsoonaatay wakaas rag iyo dumarka saasaa loo kala siiyey rawaahuma tirmidiy bisanadayni xasanayni nas'al allaha an yujamilana biاtaqwa ilahay inuu waxaan weydiisanayna cabsidiisa nagu qurxiyo iyo wadikra alxasana sheeg sheeg wanaagsan ilahay inuu nagu qurxiyo ayaan weydiisanaya kitaabu dib waruqa waxaa laga hadlaya dib waruqa wax tufid waxa weeyaan dibigu waa isdaaweynti dib nabawi wixii nabiga wax ku daawey wixii macnaha nebigu amray wixii laga caadayasha xilligii nebiga ee wax allaale wixii caafimaad ku jira halka laga hadlaya ma arruqa waxa weeyaan kelimaadka la ysku tufo qofka xanuunsan waxyaalaha lagu tufo wa fiihi muqadamatun wa arbacatu fusuul afar fasal waa fasallo baaba maa iyo muqadama ku sugan iyo wakhaatimatun mid khatimays muqadamaa jidha gobol muqadamo maynaa soo mari jirin muqadamatun tani waa muqadama wa fii fadlil amraadi xanuunada fadliga ay leeyihiin wa sabri calayha sabri lagu sabro xanuunka can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxu yidhi maa yusiibu lmuslima muslimka ma asiibo min nasabin dhib walaa wasabin xanuun walaa hamin murug walaa xasanin tiiraanyo walaa adan dhibaato walaa hamin hami xataa shawkataba allah ka dhigo qodax qodaxdaasoo yushaakuha lagu mudeeyo ilaa haddii qofka intaa mid ka mida ku dhaco kafara allahu ilaahay baa tirtira bihaa madkuuraadkaas bisababihaabow min khadaayaahu gafafkiisibaa ilahay kaga baabiinaya rawahu sheekhaani wadakhala shabaabun shabaab dhallinyaro qolo shabaabah shabaab qolo dhallinyarah qoladaasoo min qurayshin ayaa u soo galay calaa caaishata radia allaahu canha walxaaliya iyaduna biminan mina ay ku sugan tahay xajkaa la jooga walxaal hum qolada shabaabkaana yadxakuuna iska qoslahayaan dhallinyaro weyn waa iska qoslayaan faqaalad waxay tidhi maa yudxikukum war maxaa idinka qoslinaya faqaaluu waxay dhaheen waa qole iska meelaysanaysa waa dhallinyaree waxay dhaheen fulaanun hebel ayaa qara dhacay oo ku kufay calaa dunuubi fusdaadin teendha xarigeed teendha xarigeed baa lugta intou ku ku macnaha u qabsaday ayuu ku duldhaco waa kuf waa turunturoob turunturadii qaabkii ninkaa u dhacay ayay qoladan dhallinyarada ay ku macnaha maadaysanayaan fakaadad waxay dhaheen waxay sigtay cunuquhu luquntiisu oo mase caynuhu ishiisuba an tadhaba inay tagto indhuhu inay ka dhacaan ama surtku inuu kala jabo surku ayuu ku sigtay bay dhaheen marka waxaan ku qoslaynaa soo u sigtay ninka iyo qaabka u kufayo lugta meesha ku martay ilaa qola iska dhallinyarahay faqaalad waxay tihi laa tadxaku wanaan ku qoslinina fa innii samictu rasuulallahi waan maqlay sal alla alay slam yaquulu xaaluu leeyahay maa min muslimin muslim ma jiro muslimkaasoo yushaaku lagu lagu mudayo shawkatan qodax iyo famaa fawqaha qodax wixii ka sarreeya ilaa haddii ay dhacdaba kutibad waa loo qoray allahu muslimkaa bihaa bisababiha qodaxda iyo wixii ka sarreeya sababkeeda darajatun baa loo qorhayaa wa muxidad waa laga tirayaa canhu muslimkaa bihaa bisababiha khadi'atun dembi baa laga tirahaya rawaa muslim maxaa ku qoslaysaa qofkii wixi yaroo dhibaato hadday ku dhacaan ilaa qodax iyo wixii ka weyn dembina waa laga tirtiraa darajana waa loo qoraa sidaa weeyaan waaba liibaanay ninku weeyaan waanhu an nabiyi sala allahu alay wasalam qaala ina wuxuu yidhi man yuriid illah ilahi qofka la doono bihi manka khayran khayr weyn yuusib minhu xaggiisa u ka asiiba waa itixaamaa wey qofka khayr lala doono waa la itixaamaya xoolihiisa jirkiisa magaranaysaa dadka ku xihan wuxuun baa wax kaga dhacaya kaa darajadaa loo weynaynaya wa qaalat caaishatu radia allahu canha maa ra'aytu ma arag bay tihi axadan axad axadkaasoo ashadda u darnaan badanya calayhi dushiisa alwajacu xanuunku min rasuuli lahi sal ly slam weliga qof nebiga soo u xanuunsaday u xanuunsaday ma arag bay tiri waxaasna ajirkaa nabiga loo weynanay rawaahuma waxaa wariyey albukhaariyu imaam bukhaari ayaa wariyay xadiiska laba nin xanuunkood baa qaban jira nebigu waqaala cabdullaahi baa radi allahu canhu dakaltu cala nabiy baan usoo galay sal ly slam walcaluwa nebiga yuucaku la qandhaysiinayo nebigu oo aad u qandhan ayaan usoo galay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah inaka adiga tuucaku waa lagu qandhaynayaa wackan shadiidan qandho daran qaala wuxuu yidhi ajalha inii aniga ucaku waa lay qandheeyaa kamaa yuucaku sida loo qandheeya larajulaani laba nin oo minku idinka idinka mid laba nin xanuunkood baa keliga ii qabta qultu waxaan idhi daalika arrinkaasi ba ana laka ajrayni laba ajrinaa leedaha miyaa marka a laba nin ajarkoodoo kale xanuunka inaa ka helis qaala wuxuu yidhi ajalha daalika kaas kadalika sidaa weeyaan maa min muslimin ma jiro muslim kaasu yusiibu asiibaya aadan dhibaato shawkatun qodax iyo famaa fowqaha wixii ka sarreeya ilaa hadduu jiro kafar allahu ilaahay baa tirtira bihaa bisababihaa sayi'aatii dembiyaashiisa ilahay ku tirtiraya kamaa taxudu shajaratu geedu siday u daadiso waraqaha caleenteeda geed qalalay caleen ka daadatay weligaa ma arag sida geeduha caleenta u daadiyaan baa ninka dembiga looga daadinaya rawahu sheekhaan waqaala rasuul lahi sal sl nabi laahi wuxuu yidhi inamaa mathalu lmariidu qofka xanuunsan tusaalihiisu idaa bara'a markuu bogsado hadhow madaxa qaado yaa oo wasaxa uu caafimaado ladnaado wuxuu tusaalihiisu waxa weeyaan kalbaradati oo kale baraf ha ama roobla dhac taasoo taqacu minasama cirka ka soo dhacday fii safaa'iha bay u kula mid yahay saafinimada iyo walawniha midab waxaa jira roob baraf oo soo daata oo shallaato oo kale rawaahu tirmidi barafkaa roobkaa dhagaxa cadcada soo daatay saafinimada iyo macnaha midabka qofku markuu xanuunsado hadhuu caafimaado intuu xanuunsanaa dembigiisa waa laga dhameeyey bes nadiif weeyaan ama waxa weeye roobla dhacba ha la yidhaahdo qurux badan oo roobkii markuu doo la arko sidaasoo kale u ka dhigaya kalbaradda roobla dhac oo kale dhaha culimadu can jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakala waxaa galay annabiyu sala allahu alay wasalam nebiga waxaa wuu u soo galay calaa ummi saayib gabar musaayib la yidhaha faqaala waa yidhi maa laki maxaa kugu dhacay yaa uma saayib uma saayib maxaa kugu dhacay maa laki maxaa la'aantaada yaa uma saayib oo tuzafzifiina aad la gariiraysaa gariirkan waa maxay qof macnaa qandhada hadday ka badato oo dubaaxinayo maxaa la dubaaxinaysaa kugu dhacay qaala waxay tidhi alxumaa qandhaa igu dhacday laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye xanuunkii balaayadii baa igu dhacay xanuunkii waxaasilaahay ma barakeeye way habaan war xanuunkii kaarta qabay baa igu wax baa noocaas kale wey qaala faqaala wuxuu laa tustaa tasubbiha caayin alxumaa qandhadaha caayin fa innaha xumadu tudhibu waxay tagsiisaa qadaayaha bani aadam bini aadamka dembiga qof muslimoo qandhaysan haddaa aragtay dembigii bay ka kaxaynaysa kamaa kamaa yudhibu soo u tagsiiyo alkiiru buufimuhu qabata alxadiisi birtateeda xun buufimaha marka kuwa biraha garaaca baal yaroo harag oo ay dabinta ku agsidaan ay saa maarata u buufinayaan oo sii daynaya aaryo saas oo kale marka waxa weeyaan birtii la saaray markay caddaato hadhow la tumo bir nadiifa soo baxay soo qashinkii iyo mililkii iyo maartay ka dhammaatay sidaas oo kalea qofku wuxuu ga dhammaanaya qashinka oo nadiif buu noqonaya qandhada darteed marka xanuunka nadiifka kaa dhigay adaaba dani kugu jidh aweyha caayin laa baaraka allah ha dhihin rawaahu muslim wacaada nabiy sal l nabi ilaahi baa soo booqday rajula nin min wackin qandhow ka soo booqday wackigaasoo kaana bihi isaga ahaa jirkiis bibadani faqaala wuxuu yidhi naga abshir warhoy bishaarayso wa ina allaha ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay hiya xumadu naarii naartaydi weeyaan usalliduhaa waxaan ku salladahayaa calaa cabdii addoonkayga almudnibi ee dembaabay maxaan ugu salladayaa litakuuna inay noqoto xadahu dheeftiisa min annaari naarta naarta aakhiriintuu heli lahaa adduunka xoogaaga yarka naartii baa looga dhiga intaan khalaas wax kale looma hayso rawaahu tirmidiy qofka iska xanxanuunsano iska qanqandhano waa la iska itixaamaya qofka can cabdaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas baa igu yidhi radi allahu canhuma alaa uriika ma waanan ku tusinayn imra'atan islaanoo min ahli ljannat qultu waxaan idhi balaa itus qaala wuxuu yidhi haadihi lmaratu waa islaantaas alsawdaau madow aatat inabiya nabiga u tagta sal alla alay slam faqaala waxay tihi innii aniga nabiga la usracu waa lailegdaa waa suuxaa wa inna anaguna atakashaf waan fayd maayo dharkaa dee iga dhacaya qof suuxay cawradii iyo jirkii baa muuqanaya fadcu llaha liya ilaaha ii bari qaala wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doontid sabarti waa sabraysaa xanuunkaadaa iskaga sabri walaki ljanna jannaana leedahay wain shita haddaad dantena dacawtu allah allaan kuu baryaa an yucaafiyaka inuu ku shaafiyo jannana hadda markaas ama waa helaysa ama waa waaysa aday taas moog faqaala waxay tihi asbiru haddaa waan sabraya mar haddaan janno ku helaayo waan sabraya qaalad waxay tihi haddaba mid kale inii anugu atakashafu waan faydmaayo dharka iga faydmee fadculla alli ilaahay ii bari alla atakashafa inaan faydmin markaan dhaco aan suuxo janno hele laakiin dharku inuusan iga qaadmin taa ilaahay ii bari fadacaa allaha nebigu waa u duceeyey rawaahu sheekhaan waadu dambe waa dhici jidhay dharkuna kama faydmi jirin sidii bayna ku tagtay ilaa nebigaa u duceeyey can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nebiya baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leeya in allaha tacaala qaala wuxuu yidhi ida ibtalaytu cabdii addoonkayga haddaan ibtilayo bixabiibatayn aan ku ibtilayo labaday uu jecel yahay labada indhood wey xabiibatayn ilaa qofku indhihiisa waa xubin cajaa'ib jirkaadoo dhan waa meesha ugu jeceshahay haddaan labadaa ku ibtilayo fasabara uu sabro cawadtuhu waan ciwad yeelayaa waan bedel yeelayaa minhuma labadaas aljannata jannaan bedelkoodi siinaya labadii indhood inta kaa qaada ma ku sabidha bedelkoodii jannaan kaaga dhig rawaahu sheekhaan hunaa ba ku wari huna bay ku wariyeen bukhaari iyo muslim weeye waa kitaabu dabi hunaad watirmidiyuna waa wariyey fi zuhdi kitaab zuhdi buu geeyey tirmidi qolaba munaasabay u geysay nasalu llaha wey hada waa ka ribanta ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yashfiyana inuu naga shaafiyo min alamraadi xanuunada aljismiyati xanuunka lagu sabra horta faa'ida leeda laakiin maxaa kasii cajo badan in ilaahayba ku shaafiyo sheikh wuxuu yidhi nasalu llaha an yashfiyana min alamraad xanuunada ilahay inuu naga shaafiyo aljismiyati jirka loo nisbeeyey iyo walqalbiyati qalbiga midda loo nisbeeyey labadaba midda qalbiga ku dhacda kibirka iyo islaweynka iyo xasabka iyo tacajubka iyo istususka iyo balaayada yaa awsaafta damiimada ee xun taa ilahay inuu naga shaafiyo midda jirka ku dhaca ilahay naga shaafiyo aamiina wallahu aclam